n waa mahadsan tahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdirashiid cali sharmaarke iyo wafdigii hogaaminayo ayaa waxay gabadhu soo gaareen magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan wafdigu waxaa lagu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ugaas khaliif international airport ee magaalada beledweyne waxaana soo dhaweeyey mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan qeybihiisa kala duwan iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka degmada beledweyne ra-iisul wasaaraha waxaa loo sameeyey soo dhaweyn aada u ballaaran waxaana goordho uu usoo gudbay gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaana la filayaa in saacadaha soo socda uu kulamo la yeelan doono odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale maamulka gobolka hiiraan waxaana arrimaha ugu weyn oo degmada beledweyne u yimaaday ra-iisul wasaaraha ay tahay arrimaha maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ay qaar kamid a dadka reer hiiraan ay dhaliilayaan taasi oo ra-iisul wasaaraha kala hadli doono odayaasha dhaqanka yuusuf waxaa wararku ay sheegayaan in shirar gaargaara labada dhinac ee magaalada beledweyne ay ka socdaan oo beelaha gobolkaasi deg ay u socdaan arrimahaasna faahfaahin naga sii
waa mahadsan tahay kulamada waa ay socdaan oo maalmihii ugu dambeeyey waxaa ra-iisul wasaaraha kasoo horeeyey wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ku sugnaa sidoo kale waxaa magaalada dhowaan soo gaaray qaar kamid a ogaasiyo beero ka socda gobolada shabeellada dhexe kuwaasi oo beledwe magaalada beledweyne u yimid iyana sidii ay kala hadli lahaayeen arrimaha maamul sameynta maalmihii ugu dambeeyey kulamada waa ay socdeen laakiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya waxa uu kusoo biirayaa dabcan dadka mas-uuliyiinta ku sugan gobolka hiiraan ee arrimaha maamul sameynta kala shiraya odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka